magaalada muqdisho wayba lakadaha furay mashruuc laka taakulayo waana laka kafaala qaado owlaada agoonto ee ka dhaqan soomaaliya munaasabada mashruuc lakadaha furay wayba goobro ku ahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka sodba wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya safiirka dowladda qatar iyo marti sharaf gala gudoomiyaga hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka maxamuud macalin cabdulle oo ugu horeyntii hadlay iyo qadar jaarati inkuma hadnagaysadayoo marwalba ingarab suryin dowladda soomaaliya soomaliya garab taagan tahay dabcan kaalmadaani waa kaalmo oo runtii kaalmada ugu hagaagsana oo dad mataqaana agoona lagu kaalmaynayo waxaan leenahay ilaahay haynaka ajar siiyo dabcan ummadda soomaaliyeed xaaladaha ay ku jirtaa xaalado adag waaye shaqada annaga aan xil saaranaha waxay tahay dadkeena hadda halkan taagan waxay tahay in ummadda soomaaliyeed xaaladda adag ay ku jiraan laga bixiyo cid kastoo nagu kaalmaynaysana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dowladda qatar ma ahan kaliya waxa hadda aan halkan u taagannahay qayb kasta oo dalka ka mid ay ka shaqaynaysaa ama beera ha noqoto ama horumar ha noqoto ama jidad ha noqoto wasaaraddii howlaha guuda u joogto aad iyo aad iyo aada umahadsantihiinaan leenahay insha allahu tacala haddii ilahay yihahdo ummadda soomaaliyeed qacanne waa lagu quudinaya oo waa laga kaalmaynayaa qacanna horumarkaa looga shaqaynayaa ka dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya saadaad aliyow ibrow iyo dowladda qatarka tilmaamay tomar walba garab surun dowladda iyo ummadda soomaaliyeed waynu sheegay in mashruuc la deersii doona awlaada agoonto ee soomaaliya ka dhaqan kadibna waxaan rabnaa inaan ugu mahad celinno kal xukuumad ahaan ka dowladda soomaaliya ahaan waxaan rabnaa inaan u mahad celinno shacabka qatar laga soo bilaabo amiirka qatar iyo shacabka qatar iyo safiirka qatar oo hadda halkaan nala joogo waxaan ugu mahad celinaynaa dadaalka galgo aan lahayn dadaalka muddada dheer oo annaga markhaati u nahay ay shacabka soomaaliyeed la taagan yihiin inay kaalmeeyaan waa ogtihiin axaadiista nebiga iyo sida agoonta looga hadlay racaayadooda maktabadda islaamka xaggiis ka taagan yahay in meel dheer la geeyey agoonta ninkii agoon barbaariyo waa ogtihiin inuu ilaahay agtiisa wuxuu ku leeyahay oo xasanaad ah annagana waxaan markhaati ka nahay oo halkaan u joognaa in arrintaasiti ay meel fiican ka gaarsiiyeen xafiiska qatar jarity oo magaalada muqdisho mashruucan wayba maalgeliyahayta dowladda qatar wayna furiyahayta hay-adda qatar jarity iyo ina kormeero doonta fulintii mashruucun hay-adda sodma